somalilan ayaa si taxadar leh u soo dhoweysay ansixinta dastuurka soomaaliya hadal somalilan ka soo baxay ayaa si guud loogu soo dhoweeyey ansixinta hase yeeshee somalilan waxay welwel ka muujisay qodobo ku jira dastuurka oo ay sheegtay inay sheeganayaan xuduudo ka mid a somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdilaahi cumar oo arrimahaasi ka hadlay ayaa sheegay in soomaaliya oo xasiloon ay wax badan ka tarayso horumarka somalilan wariyaheenna maxamed cabdi sadheere oo khadka taleefonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray wasiirka ayaa marka hore weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo soo dhoweynta ay somalilan soo dhoweysay ansixinta dastuurka soomaaliya ee shalay la ansixiyey
waxaanu aada iyo aad baanu ugu hambalyeynaynaa soomaaliya shirarkan iyo howlahan imanka u socda ujeedadu tahay in dastuur kumeelgaara iyo kala dambeyn iyo xilligii kala guurka ee ay soomaaliya muddada dheer ku jirtay oo imika lasoo afjarayo arrimahaasi waxaanu aragnaa arrimo tallaabooyin saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaaday waxaanu rajaynaynaa inay soomaaliyana u keento nabadgelyo iyo dowlad wanaagsan wadamada geeska africa iyo mandaqadana inay nabadgelyo iyo xasilooni u keento ayaan rajaynaynaa wax haba yaraatee welwala oo somalilan ay ka qabto sidaa iminka ay waxu dhaceen miyuu jira
guud ahaan sidaa aanu sheegay waan waanu soo dhaweynaa hase yeeshee waxaa ka muuqda qaybo ka mid ah dastuurkan kumeelgaarka ah ee hadda soomaaliya laga loo wado waxaa ku jira meelo aan u aragno in aanay habboonayn oo ay faragelin ku sameynayso arrimaha daakhiliga u ah somalilan matalan waxaa qodobada qaar ka mid ah in dastuurkaasi uu sheeganayo gobollo ka mid ah somalilan in ay ka mid yihiin meelaha dastuurka loo sameeyey iyo iyadoo ergooyin la sheegay inay somalilan ka soo jeedaan la sheegay inay ka qayb galayaan ansixinta iyo ka shaqaynta howlahaasi arrimahaasi runtii waa arrimo dareen leh dhowr jeer horena waxaanu ugu baaqnay soomaaliya in arrimahaasi laga waantoobo imikana waxaanu sheegaynaa somalilan waa dal madax banaan dastuur qaran buu leeyahay oo dadkani u codeeyeen soomaaliya arrimaheeda iyo dastuurkeedu halkan kama shaqeeyo lamana filayo inuu haba yaraatee wax saameyna halkan kuleeyahay marka waxaan ugu baaqaynaa arrimahaasi in ay ka waantoodo soomaaliya oo sida road mapkuba daa cadaynaya dadkii saexay inay arrimaha daakhiliga oo ah soomaaliya ay ku ekaadaan laakiin somalilan iyo soomaaliya waxay markaa ka dhexeeya waa wada hadal waan gartay waxaad ka hadashay wadahadalka warar dhowaan soo baxay waxay sheegayaan in somalilan ay joojisay wadahadalkii ay la waday dowladda kumeel gaadhka ee soomaaliya markaa joojintaas bal haddaad noo micnayso somalilan may joojin wadahadalkii lagu baaqay labada geesood somalilan iyo soomaaliya labaduba raalli bay ka yihiin waxaana imika u bilaabmay wadahadalla horudhaca oo lagaga hadlayo qaabkii wadahadallada dambe ay u dhici lahaayeen laakiin anagu waxay noola muuqatay imika inta doorashooyinka iyo tartanka siyaasigii uu soomaaliya ka socdo in aanay suuragal ahayn in kulamo qorshaysan oo laga wada hadlaa inay imika dhacaan marka waxaanu soo jeedinay oonu beesha caalamkana aanu wargelinay in wadahadalladu ay bilaabmaan marka isbedelka rasmiga ka dhaca soomaaliya dowlad in kumeelgaarka laga baxo ee dowlad rasmiga dhalato markaasay ku aboon tahay markaa in labada geesood ay halkaa kasii wadaan wadahadaladii labada geesood ka dhexeeyey ay kaga wada hadlayeen mustaqbalkooda iyo xiriirkoodaba waan gartay soomaaliya haddaad eegto laga soo bilaabo ilaa burburkii waxaa jira shirar dib u heshiisiina iyo shirar kaloo lagu doonayey in xasilooni lagaga abuuro soomaaliya intuba way guuldarraysanayeen dareenka somalilan ee ku aadan waxaa ka dambeeya labaatanka bisha agost soomaaliya nooceeya ayaa idiin muuqata inaad aragtaan anigu waxaanu jecelnahay inaanu aragno soomaaliya nabadgelyo ah oo xasiloon oo nidaam dawli ah oo rabitaanka shacabkeeda ku dhisan uu ka dhasho ayaanu anagu rajaynaynaa taasaana dani inoogu jirtaa annaga iyo wadamada kale jaarka ah iyo beesha caalamka intaba soomaaliya waa dal aanu jaarnahay walaalanahay wax badan naga dhexeeyaan marka xasiloonidooda anaga dan fara badan inoogu jirtaa hase yeeshee sida su-aashaadaba runtii ka muuqata arrimo badan oo dareeno badan baa dee ku hareereysan soomaaliya ilaa imika weli nabadgelyadu ma wanaagsana meelihii xitaa shirka lagu qabanayo maalin walba waxaa ka dhacaya qarax ismiidaamin ah oo dad dad ay naftooda ku waayeen arrimo fara badan baa jira waxaanu rajeynaynaa in arrimahaasi shacabka soomaaliya ay dowladda soomaaliyeed ay ay ku midoobaan oo ay arrimaha meel uga soo wada jeestaan nabadgelyaduna waxay ku iman kartaa iyadoo soomaaliya iyadu isku tashato kuma iman karto faragelin ama la shaqayn ama arrimaha xagga dibadda kaga yimaada kuma dhismaso ayaan anugu qabnaa waan garta ugu dambayntii wasiir marka laga soo tago in somalilan ay doonayso xasiloonida soomaaliya oo dabcan maslaxad dhinaca ammaanka uu ku jiro eh, ay ku jirto waa maxay waxyaabaha kale ee somalilan interest amaba danaha somalilan ee ku jira hadday noqon lahayd waxyaaba badan baa ka dhexeeyay soomaaliya iyo somalilan markii soomaaliya ay arrintu ahayd intii ma garanaysaa somalilan ayna ku dhawaaqin ay gooni isu taagtay waa maxay waxyaabahaad is leedahay hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha hadday noqon lahayd dhinaca horumarka waa maxay waxyaabaad is leedahay somalilan waa usoo xasilayaan haddii la helo soomaaliya degan Em, haddii ay soomaaliya yeelato dawlad degan oo haysata ogolaanshaha iyo rabitaanka shacabkeeda ku fadhida ee nabadgelyana ka jirto wax badan bay somalilan iyo mantaqada inteeda kaleba kusoo kordhin kartaa waxa aanu eh, gu- ka wada shaqayn karnaa eh, arrimo badan oo xagga nabadgelyadu ay ka mid tahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa kooxaha iska africa Eh, waxaa labada dal iyo dalalka kale jaa kaba dhex mari kara iskaashi xagga dhaqaalaha iyo baamusta kale ah waxaana dhex mari kara waxaa naga dhexaysa em, arrimo fara badan oo xagga deegaanka iyo kahortaga bidcabadeeduba uu ka mid yahay intuba waa arrimo aanu iska kaashan karno Eh, wax badanna ay soomaaliya kusoo biirin karto wada shaqaynta gobolka ka jirta ee arrimaha ku saabsan ee somalilan iyo soomaaliya iyo dalalka kale jaa kala intaba
maxamed cabdilaahi cumar wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayuu kaasi ahaa oo u warramayey waryaheenna maxamed cabdi sandheere